maamulka deegaanka docale gobolka mudug iyo bulshada ku dhaqankaas ayaa si weyn uga mahad celiyay dayactir lagu sameeyey ceelbiyood muhiim oo deegaanka ku yaallay ceelkan ayaa muddo ka baxay shaqadiisa sababo la xiriira qalab xumaaday iyo dayactir la-aan soo gaartay iyadoo dib loo howlgeliyay markiiskaashi dhex maray maamulka degmada iyo hay-ada sanfalka ay dayactir lagu sameeyey ceelkan gudoomiyaha deegaanka docol ee gobolka mudug ee galmudug tahliil cabdulqaadir sahal iyo sidoo kale mid ka mid ah hay-adda wall fashion oo ceelka shaqadan ka qabatay ayaa sheegay in dactarka ceelka uu muhiim u maxamadka tari doono baahidii biyaha ee deegaanka jirtay iyadoona ugu baaqay bulshada deegaanka docol inay ilaashadaan ceelkan si uu usoo shaqeeya mustaqbalka
baahidii jirtay oo wall fishin aan u dirsanay iyo maamulka oo ay ka jawaabeen alxamdulilaah waa helnay shacabkii ka dhawaaqahayay biyola'aanta biyiheedii iyana waa heleen waxaan ugu mahad celinaynaa maamulka dadaalku hayo iyo hay-adda wolfishinbaba waxaa kaloo jira laba xaafadood oo ayana biilaan ahaa oo biyo ka go'naayeen ayana biyihin waa heleen marka intaas kuma go'na maayir waxaan rabnaa in lasii labalaaba insha alla idinka ilaahay hadda halkaan haan baa noo dhisan waxaan rajaynaynaa kuwa kalena waa weli waxbaa ka sii ah in mid kale haddaan helno waxaan islenahay alxamdulilaahi waa sii marka waxaa dhinayd haanti biyaha geeleeda tubada nambar tuwa marka ilaahay kuma darnaadee sanad camal saa uga shaqaynaynay hay-addina ilaahay waa nusoo fududay inay keenaan hadda meesha haan waxaa uga dhisna dhirirkeeda afar iyo toban mitir yahay dhirirkeed afariyo toban mitir yahay biyo qaadkeedana oo yahay konton mitir kuubo wax laba boqol iyo konton fuusa gaaraya marka alxamdulillah ilaahay waa nuu fuday waa nuu guuleeyey shaqo fiican oo kuwaalatinana meesha ka qabno gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug injineer maxamed cunaalin kasa sheegay in ceelkan oo qayb ka ah daalada lagu hormariday bulshada deegaanka docol ee gobolka mudug waxauna ugu baaqay bulshada iyo maamulkaba in laga taxadiro ilaalinta ceelkan si uu u shaqeeyo ayna qayb uga qataan bulshada qaybaha kala duwan horumarinta iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha deegaanka docol ee gobolka mudug ee galmudug
runtii waxaan odhan karnaa baahida halkan de noloshu waa biyaha baa ugu horeeya haamahaas haamankan gagaaban inaysan magaalada docol oo intaa la eg aysan kafayn karin oo aysan biyo gaarsiin karin runtii aad bayn uga dhaleegsanayn hay-adda iyo uga mahad celinaynaa in loo dhiso haan magaalada ka koona ka koone gaarsiin karta biyo waxaan is leenahay weli waxbaa ka dhiman oo laba haamood ugu yaraan in laga dhigo oo magaaladu waa magaalo baaxad weyn magaalooyinka waaweyn bay ku jirtaa waana ka shaqaynaynaa haddii ilaha idmo inaannu u baadigoobno haan kale oo kayd u noqota dayactirka ceelkan ayaa qaybka daalada ballaaran ee lagu horumarinaya adeegyada aasaasiga ee gobolada mudug iyo galgaduud iyadoona xoogga la saarayo xal waaro oo wax looga qabanayo baahiyaha biyaha iyo sidoo kale nolosha dadka reer miyiga ee gobolada mudug iyo galgaduud